wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa xarunta horumarinta haweenka ee magaalada kismaayo ku qabatay bandhig farshaxaneed ka turjumaya tacadiyada haweenka loo geysto kaas oo qayb ka ah ololaha lix iyo tobanka beri ee ka hortaga iyo joojinta xadgudubyada jinsiga ka dhankaa gaar ahaan tacadiyada haweenka iyo gabdhaha loo geysto bandhiga ay wasaaradda haweenka jubbaland soo qabanqaabisay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland iyadoona ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee haweenka ku nool kismaayo haweenka wax ka barta xarunta horumarinta haweenka ee bandhigga lagu qabtay ayaa qaab farshaxan ah u soo bandhigay tacadiyada haweenka ku dhaca wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland cadar cabdulaahi ismaaciil juraati ayaa faahfaahisay bandhig farshaxameedka ay wasaaraddu qabatay iyo ujeedka laga leeyahay waxaan ku qabanay bandhig faneed oo farshaxan ah oo farshaxan ah oo aan ku soo bandhigayna tacdiyadda ku dhaca ee gabdhaha soomaaliyeed asaga oo farshaxan ah ayaan halkan ku soo bandhignay bandhigaas kalena waxaa weeye waa macmacaankii iyo maaragtay markii gabadhu wax ku soo dhacaan loo fidinaayey oo ludhig joojinta ahaa aan u samaynayn xagga waxaa ku jira oo gabdhuhu ay samaynayaan oo soo bandhigeen in loo abuuro shaqo abuur loo sameeyo gabadha soomaaliyeed si ay aan aysan ugu nuglaanin tacdiyada ay la kulmayso hadday gabadha la maalgeliyo oo wax loo qabto oo ganacsi loo furo oo ay shaqo hesho waxaa laga yaabaa meelo badan oo dhibaato ka soo gaari lahayd oo lagu beegsan lahaa inay ka badbaado oy shaqo hesho oo ay farsamadeeda maaragtay ay iska wadato maanta waa arkaysaan farshaxankan aan soo bandhigtay wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanka inaan sii wadno lix iyo tobankaas maalmood maalinba waxaan istaagaynaa waxaan dul istaagaynaa qayb ka mid ah waxyaabaha dhaca oo ka dhacaaya tacdiyada ah iyo qaabka ay u dhacaayaan halkan waxaa lagu soo bandhigahayaa sidii gabadha ay tacdiyada ugu dhacaayaan hadday gudniinka tahay hadday kufsiga tahay hadday jirdil tahay haddii ay dhibaatooyinka kala duwan ee loo geysta ay tahay dhammaan gabdhaha waa ka aragtaa siday usoo bandhigayaan tababarkan ay qabatay wasaaradda maanta bandhigeeda halkaan aan ku samaynayna waxaan oola jeednaa in laga foojignaado oo qof walbaba uu arko waxa jira adduunka waxa ka jira waxaana ka mid ah waxaan aragnay saddex jir ilmo saddex jir ah oo la kufsanaya oo tacdi loo geysanaya waxaan aragnay sagaal jir oo la kufsanaya oo tacdi loo geysanaya waxaan aragnay siddeetan jir hooyo ah maamo oo waayeel ah oo sariir saaran oo la kufsanaya mid waalan oo geed ku xiran oo maskax dhimirka maskaxda qabta oo iyadan inta loo dhacay meeshii ay ku xirneed lagu dul kufsaday waxyaabo badan baan aragnay marka saa darteed waxaan leenahay ha la joojiyo tacdiga loo geysanaya gabdhaha soomaaliyeed khaasatan gabdhaha reer jubbaland bandhigan ay wasaaraddu soo qabanqaabisay ayaa ahaa mid si farshaxanaysan loogu soo bandhigayay tacdiyada kala duwan ee ay haweenku la kulmaan waxa uuna bandhigu daba socdaa ololaha lix iyo tobanka beri ee ay wasaaraddu daafurtay kaas oo looga hadlayo ka hortagga iyo joojinta xadgudubyada jinsiga gaar ahaan tacdiyada haweenka ku dhaca